waad mahadsantahay haashim cabdinaasir nusratul islaam ayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada burkina faso ka fulisay mar kale dalkaas nusratul islaam almuslimiin oo ah jamaaco jihaadi ah oo ay ku horburbureen gaashaanbuurta ay horboodayaan dowladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika gadaalna ay ka taagan yihiin xukuumadaha reer galbeedka ayaa la kulmaya dhiigbax daran kii ugu baaxadda weynaa kuwaas oo ay ku leedeen ciidamadii muddada dheer qarashaadka taakulada militariga logistikadaba ay ka bixinayeen waxay bayle iyo xaawada dagaalka u noqdeen ciidamada mujaahidiinta qaybahooda kala duwan ee nusratul islaam nusratul islaam ayaa howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada burkina faso ka fulisay mar kale dalkaas ciidamada hubeysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar ku qaaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen askarta xukuumadda burkina faso dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa goobta la bilqay meydadka ilaa iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso halka ay weerarka u qaadeen askarta nusratul islaam ayaa ku taala magaalada gaabqaah ee dhacda gobolka jibu ciidamada mujaahidiinta ee weerar ka qaaday ayaa gacanta ku dhigay afar qoryo ee k ah muasasada zalaaqa ah oo ku hadasha afka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa soo saartay sawirada hubka ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta cutbiyaad u hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar cagmarin ah ku qaaday xero askarta burkina faso ay ku leeyihiin tuulada jibu ee gobolka fadaaq roma ee waddanka burkina faso dirir aan waxba la iskula harin oo socotay saacado kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay saldhigga waxaana fagaaraha dagaalka la bilqay meydadka ilaa iyo lix askari oo ka tirsan ciidamada canaasirta burkina faso ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkan waxay kusoo faramuroojiyeen hub iyo saanado military qanaa'imka mujaahidiinta soo furteen waxaa ka mid ah laba qori oo b kem ah qori r b g ah shan qori ee k ah afar baskooladood diyaarad doronis ah iyo lix mooto oo lablugaadley ah mujaahidiinta ayaa dib ugu laabtay fariisimi ay kasoo duulaan tageen kadib markii ay dhex taraareen xirada ciidamada xukuumadda wagaduugu isla waddanka burkina faso ayaan ku guda jirnaaye mujaahidiinta ayaa laba howlgalaa ka fuliyey gudaha dalkaas kuwaasoo dhegta dhiigga loogu daray sideed askari halka lagu dhaawacay tiro intaas ka badan weerarkan ayaa ka dhacay hawsi oo dhacda wiwow oo ku taalo gobolka diidaqo ee waddanka burkina faso khanaa'imka ciidamada mujaahidiinta soo furteen waxaa ka mid ah shan qoryo ee k ah iyo aalaad kale kuwa dagaalka ah sida lagu sheegay bayaan ku qornaa luuqadda carabiga oo ay baayisay mu'asasada warbaahineed ee zalaaqa wararkii burkina faso ayaan ku guda jirnaaye saraayaad aad u hubaysan oo ka tirsan militariga mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa dagaal foolka fool ah waxay ku qaadeen col ka tirsan ciidamada burkina faso kuna sugnaa gudaha baanqaa oo ku taala wilaayada wahingawiya weerarkan ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkan waxay kusoo furteen toddoba qoryo ee k ah qori b kema kuwaasoo ay goobta dagaalka uga carareen iyagoo aan dhagal qabta lahayn ciidamada burkina faso mar kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerarkadiisa waxay ku qaadeen xero ballaaran oo ay joogeen askarta burkina faso weerarkan ayaa ka dhacay wilaayada fadaaq roma ee dalka burkina faso khanaa'imka mujaahidiinta soo furteen waxaa ka mid ah shan qoryo ee k ah iyo sanado kale oo military nusratul islaam almuslimiin ayaa layn ba-an ku haysa ciidamada dabadhilifka ah ee ka dhisan saxaraha iyo saaxilka afrika waxaa xusid mudan in toddobaad weliba hub aad u fara badan iyo gaadiid dagaal iyagoo khanaa'im ah ay soo galaan gacanta ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam kaas oo argagax iyo ruucbi ku beeraya dowladaha reer galbeedka ee bixiya hubka gacanta mujaahidiinta soo gelaya waana dekado durdur ah oon marnaba guraynin in wax laga helo mooye allah iidankii dhinaca kale faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa duqaymo khasaare dhaliya oo diyaaradaha turkiga ka fuliyeen deegaano ka tirsan dalka suuriya wararka ka imaanaya waddanka suuriya dhaca dhulka barakaysan ee shaam ayaa ku warramaya in diyaaradaha dagaalka ee dowladda turkiga ay duqaymo baan ka geysteen deegaano ka tirsan gudaha waddankaas diyaaradaha ayaa waxay beegseen sida ay wararku sheegayeen ciidamada dimuqraadiga ee suuriya kuwaasoo qaati ka taagan xukuumadda uu hogaamiyo rajab dayib ordogan dad ka badan labaiyo toban qof ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen duqayntan iyadoona mar weliba la filanayo in tirada ay halkan ka badan karto warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka suuriya ayaa soo werinaysa in diyaaradaha dagaalka ay gantaaladooda burburiyeen goobo hor leh oo ay degan yihiin dad shacab ah askarta dimuqraadiga suuriya ee loogu yeero qasad ayaa bayaan ay soo saareen oo ay ku baahiyeen baraha internetka gaar ahaan bartex waxay ku sheegeen in dowladda turkiga maalintii shalay ay soo weerareen deegaano dhowr ah oo ku yaala gudaha dalkaas ayna geysteen in ka badan lix iyo toban weerar maleeshiyaadka qasad ayaa qiray in duqeynta lala beegsay goobo ay ku sugnaayeen ciidamadooda sidoo kalena ay dad shacaba waxyeelo daran ka soo gaartay waxayna sheegeen inay ka jawaabi doonaan oo ay qaadi doonaan weeraro culus oo ka dhanaa xukuumadda ankara ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda turkiga ay sidaan oo kale waddanka suuriya u geysata duqaymo ceenkaan ah oo ay ku beegsato maleeshiyaadka qasad kuwaasoo iyagana dhankooda geysta weerar culus oo lagu beegsado dowladda turkiga geeska kale ciidamada yahuudda ayaa sheegay inay dileen mas-uul ka tirsan ururka shiiciga ee xisbullah ciidamada maamulka yahuudda ayaa sheegay inay dileen hogaamiye ka tirsan ururka shiiciga ee isugu yeeray xisbullah ilo goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradda roona oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda ay bartilmaameystay baabuur marayay bariga dalka lubnaan bayaan ka soo baxay maamulka sahaynada cadowga yahuudda ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda beegseen mas-uul ka tirsan ururka waxaa loogu yeeray xisbullah kaasoo qaabiilsanaa waaxda keediinta iyo wareejinta hubka ee deegaan qasri ee dalka lubnaan wakaaladda wararkaee lubnaan ayaa xaqiijisay in weerarkaas uu ku dhintay hal qof laba maalin ka hor ay ahayd markii sidan oo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ay duqeyn culus ka geysteen dalkaas waxaana ku dhintay weerarkaas laba qof halka ay ku dhaawacmeen laba kale sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaas ciidamada maamulka yahuudda ayaa beegsad adag ku haya mas-uuliyiinta ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah kuwaasoo badankooda ku hobtay gacanta ciidamada maamulka yahuudda ugu dambeyntii shir u dhexeeya dowladaha ruushka iyo maraykanka ayaa ka bilowday dalka turkiga wadahadalladana u dhexeeyay mas-uuliyiin ka tirsan wadamada ruushka iyo maraykanka ayaa subaxnimadii hore ee saakay oo khamiisa ka bilowday xafiiska qunsuliyadda guud ee maraykanka ee istanbul si ay wada hadlaan sidii loo xoojin lahaa safaaradaha labada dal taasoo qayb kaha dadaalada la doonayo in lagu caddeeyo xiriirada labada dhinac arbacadii maalintii shalay ay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ninka lagu magacaabo sergey lefrof ayaa ku dhawaaqay in kulamo xasaasi ah ay dhex mari doonaan wufuudda ruushka iyo maraykanka kuwaasoo ay ku kulmi doonaan istanbul sida uu hadalka u dhigay lefrof lafrof ayaa shir jaraa'id uu shalay ku qabtay magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar ku sheegay in shir ballaaran ay yeelanayaan wufuudka kala socda waddamada ruushka iyo maraykanka ay ku wada hadli doonaan si dib loogu soo celin lahaa xafiisyada diblomaasiyadeed ee labada dal iyo dhibaatooyinkii qaab dhismeed ee soo kordhay xilligii taladahay jo biden madaxweynihii hore ee washington afhayeenka kremlinka ayaa war uu soo saray waxa uu ku sheegay inuu filanayo go-aano deg deg ah oo ku saabsan xiriirka maraykanka inkastoo ay si deg dega isugu soo dhowaadeen labadii toddobaad aynu soo dhaafnay xilligii horena ay dhexdooda colaad adag ka taagneyd labaiy tobankii bishan februaayo sanadkan aynu ku guda jirnay labada kun shan iyo labaatanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu heshiis la gaaray dhigiisa ruushka valadimir putin si loo bilaabo xabadjoojin soo afjaraysa dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain sidoo kale caasimada sacuudiga ee riyaad waxaa siddeed iyo labaatankii bishan februaayo ka dhacay wadahadallo u dhexeeyay ruushka iyo maraykanka kaasoo looga hadlayay xiriirka labada dal iyo sidii loo soo afjari lahaa loolanka ukrain dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan